waxaan haynaa anagu xaggahaynu laba maamo oo yacni waayeel ah oo dhaabac ah dhaabacoodana uu culus yahay ayaa hadda degmada labarkorta lasoo gaarsiiyey baadiyahan laga keenay xoolo badan oo qasa oo dhidhintay waa haynaa ee ari iyo lo kameecan ah oo ay dildileen waa haynaa ayagana waxaan ka haynaa xaggooda laba meyd ayaa ka haynaa hoodkii ay ku dagaalamayeen ay ugu tageen ilaa iyo haddana difaaciidii weli way xiran yihiin waxaa kaloo jira guri meel tuulo oo yani awal dadkay ka barakiciye ayay hadda fiidnimadaas soo galeen ay dib qabadsiiyeen oy shaqayaan dagaalku wuxuu ka dhacay markii ugu horeysa wuxuu ka bilaabtay meel la yiraahdo saliina la yiraahdo oo lambar konton ka xigta dhinaca badda ama dhinaca xeebta una jirta sideed kilomitr ka jirta lambar konton ayuu dagaalka ka bilaabtay dagaalka wuxuu isla isla aaday meel la yiraahdo sidcarooti buushka ceelbiyoole waa fiday dagaalka waa bilaartay qorxa baa dhacday waa mugdi baa laisla galay cabay noqotay difaacidii waa lagu kala sugan yahay laakiin ayagu way carareen waa baxeen waxayna ku laabteen sidaan hadda wararka ku helin amaan hayno meeligii ay kasoo kici timeen ee gododihii gandashay ku lahaayeen